Gudoomiye ku-xigeenka Howlaha Guud ee Maamulka Gobolka Banaadir ayaa dhagax dhigay dhismaha buundada Fee Uganda ee isku xirta degmooyinka Waaberi iyo Xamar Jajab. Dhagax-dhiggan ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyeyaasha degmooyinka Waaberi iyo Xamar Jajab, Gudoomiye ku-xigeenka Howlaha Guud ee Gobolka Banaadir, Gudoomiye ku-xigeenka Howlaha Guud ee Gobolka Banaadir Cabdimaajid Daahir Aadan ayaa sheegay in dhismaha buundooyinka iyo laamiyada ay ka go'an tahay maamulka gobolka Banaadir.
Maanta waxaan joognaa dhagax dhigga ka buundada Fee Moscow oo ah muhiim isku xirka labada degme ee Waaberi iyo Xamar Jajab oo runtii ah buundo qadiimi ah waxaan maanta halkan u joognaa dayactirka buundadan oo ah u muhiim ah ganacsatada gashana dekedda muqdisho sidoo kale isku xirta waaberi iyo ilaa suuqa bakaaraha dayactirkaas kadib waxaan kaloo aan rabaa inaan halkan warkii guddoomiyihii waaberi aan ku raaco ah baabuurta baakimanaysa habeenkii inay mamnuuc tahay kuwa dekedda galaan ay ku galaan sifo sharci ah hadday haystaan fasax haddii kale aysan shaqo lahayn aysan ku baakimin inta hadda shaqada socota iyo markii shaqada dhammaataba waxaan rajeynaa insha allah inaan maamul gobolka banaadir oo wareeg guddoomiye muungaab inaan magaalada muqdisho aan dhisno wadooyin casri ah intii dayactir u baahanna aan dib u dayactirno si hufnaan ah ee ku jirto aan u wada ilaashanno insha allah Gudoomiyaha degmada Waaberi Xuseen Xasan Maxamuud ayaa bogaadiyey dhismaha buundadan.
Waxaan maanta u taaganahay halkan buundada Fee Moscow dayactir in lagu sameeyo oo soo amray duqa magaalada muqdisho oo ah maadaama aad u jeedaan dayaca iyo waxa ka muuqda iyo si u burburta buundadan maanta duqa magaalada wuxuu soo amray in maxaa la yidhaha la dayactiro oo dib u casriyin lagu sameeyo marka waan u mahad celinaynaa duqa muqdisho labada degmo xamar jajab iyo maxaa la yidhahdaa waaberine iyo howlaha guud ay mar walba u taagan howlahan in ay maxaa la yidhahda nugarab siiyaan insha allahu tacala waxaan ka qaadan doonaa qaybteenna si fiican bayna insha allahu tacala inay noogu dhammaantaan rajaynaynaa buundadan hadda waayaan lama dayac tirin in badan baa la isku dadayay maamuladii kala horreeyey laakiin ma suurtogelin in la dayac tiro maanta waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in ay noqoto mid guulaysatay oo ay wakhti badan kusii jirto insha allahu tacaalaa dhismaha buundadan ayaa muhiim u ah isku socodka dadka ku nool degmooyinka waaberi iyo xamar jajab waxayna ka qayb noqon doontaa bilixda magaalada muqdisho